maanta waxaa liisoo doortay waxaa la yidhaahdaa jeegaanta aqliyabadda oo ingiriiska lagu dhahaa majority web baarlamaanka hoose mandera dowlad deegaanka mandera wuxuu ka kooban yahay soddon xildhibaan oo lasoo doortay iyo labaatan la magacaabay shaqadaydu waxay tahay inaan mar mar walba ka shaqeeyo asluubtii oo adaabtii sharciyiinta baarlamaanka qof meesha ku jira ayaan bedelay doorasho ayaa dhacday marka anigaa ku guulaystay waa gartay marka aadan waxaa tahay sida aan maqlay ama la ii sheegay ninka ugu da-da yar ee baarlamaanka ku jira iyo guud ahaan baarlamaanka dalka kenya ha sidaas waaye waxaan ahay ninkii soddonkii xildhibaano laga soo doortay mandera ninka ugu da-da yaraanahay kenyana baarlamaan afartan iyo toddobada gobol oo kenya ee xildhibaanada la doortay ninka ugu da-da yaraanahay waa gartay bal waxaad ka warantaa inaad noqoto dalkii kenya oo dhan baarlamaankii ka jiray inaad tahay ninka ugu da-da yar bal dareenkaas ka waran waan ku faraxsanahay inaan noqdo ninka ugu da-da yar oo lasoo doorto waayo yaraanta ma ahan yaraanta da-da ma ahan inaa maaragta sharciga inaad xil qaadi karin ma ahan waa ku faraxsanahay ina maaragtay maanta lii doorta wakiilada soddonka oo lasoo doortay labaatankii la magacaabay ay kalsooni aan kala imaaday ay igu aaminaan xilkaan ana masala anigoo masalahay dhalinyarta hawshaada maxay noqonaysaa marka magacaabistaada kadib
aniga hawshaydu waxay noqonaysaa inaan mar walba ka shaqeeya asluubtii iyo adaabta sharci dejinta baarlamaanka baarlamaanku waa sharci ay maamulo waxa istaani noo dhaaladhaha aan ku shaqaynaa waxaa la diidaa gibildhaca iyo maaragtay isgafka baarlamaanka dhexdiisa iyo khalaafka iyo dagaalka marka marka xeerkii iyaga kala dhicinaya baad ilaalinaysaa si fiican aniga waxaan rabaa inaan gaarihame dheer aan leeyahay inaan maaragtay xildhibaanna maaragtay dowla baarlamaanka dhexe inaan noqdo ilaa gavana aan gaar insha allahu tacaala gobo gobolka mandera waa gartay marka kasakow inaad baarlamaankii ka tirsan tahay nin da-yaraa tahay inta badan gobolkaas aad baarlamaankiisa ka tirsan tahay dhibaatooyina ka dhaco oo kuwii hadda ugu dambeeyey oo daadadka ay ka mid yihiin marka maxaa kaaga qorshaysan
anaka horta sharcigana maamulo shaqadan qabanana wax qorshaysan anaka shaqadayn waa dabagalka waxa la qabta dabagalkooda waa sharciga ayaanaa sharciga countiga iyo fulinta sharcigan shaqadayn waxa waa dabagalka iyo fulinta bal dadka haddaad u sheegi kartid ninka ugu da-da yar ee baarlamaankii dhammaay dalka kenya marka laysku daro kii dowladda dhexe iyo kii maamulada kale ee dalka ka jira inaad tahay ninka ugu da-da yar meeqa jir ay kaa dhigaysaa taas
aniga hadda waxaan jiraa labaatan iyo sideed sano ayay dhamaata hadda labaatan iyo sagaal sano ayaan galayaa aada baad u da-yar tahay aad baan u da-yarahay haddii loo fiiriyo waya marka marka marka da-da dhalinyaranimada dalka kenya waa imisa a dhalinyaranimo loo dhalinyaro loo aqoonsan yahay soddon iyo shan sane wax ka yar sharcigu kenya waxa loo aqoonsan yahay inay maaragtay dhaneer yahay marka marka waxaa tahay nin dhalinyaro aada u dhalin yar weliba soo ma hadda
zaid zaid waayahay dhalinyarada da-da yar ee adiga kula da-da ah ama kugu soo dhow dhow maxaa u sheegi lahayd ee siyaasadda aaminsan in aan boos uusa uga banaanayn markay doorasho noqoto dadku ay aadi karaan inta badan dadka xoogaa yaro da-da afartanka kor u dhaafay laga yaaba inay dadka inta badan ay u arkaan inuu mas-uul noqon karo adigoo hadda soddonkiina aan gelin baarlamaankii mandheerana ka tirsan islamarkaana ah ninka ugu da-da yar baarlamaankii dalka kenya oo dhan marka laysku daro fariin noocay u diri lahayd dhalinyarada fariin waxaan u diri lahay inay maaragtay ay hamijaben ay dadaalaan wax kullina maaragtay dadaal lagu heli karo dadaal noocee ad gasho adiga aniga dadaal ayaan galay anigaoo labaatan iyo saddex jir ayaan u istaagay siyaasaddan mar shan sano ka horo mana ku guulaysanin maka niijaban horey aan sii socday marka labaad oon tartamayo waan ku guulaysanayo maxaad marka inaad baarlamaanka uun kasoo bilowdo aad aad aad aada u go-aansatay
waxaan u go-aansaday isbeddel inaan keeno oo noqdo qofka dhalinyarta u doodayo iyo shacabka iyo dadkaan masala dhammaan marka waxaas tiri waa halkan halka aad ka ololeyn karto oo codkaagana uu ka shaqeynayo
adduunyada maaragtay hadda waddankaan joogno waxa ugu muhiimsan oo la bedelayo waa sharci dejinta sharcigaas ayaa wax bedela
marka maxaad jeclaan lahayd sharcigaas gobolkaaga iyo kan guud ahaan dalka kenya in laga bedelo si dhalinyarada loo siiyo fursad ama dhinac walba looga ka macnaha looga kaabo dhalinyarada
waxaan jeclaan lahay in kuraas kaas dhalinyarada loo dhaafo special sid la dhaho dhalinyarta keli waxay ku tartami karto marka in in dhalinyarada siyaasadda ay aada usoo galaan zai si fiican maxay taas maxay taas marka ay muhiim u tahay in dhalinyaro soomaalida waxay dhahdaa waxay dhahdaa nin dhalinyar intuu geed ka boodo talena ka boodaa in dhalinyaro badan oo da-yar ay siyaasadii iyo baarlamaankii aada usoo galaan maxay faa'iido keenaysaa baad is leedahay
horta waxay muhiim u tahay badanaa dhalinyartii baagamuunde ay u badan yihiin shaqalaantiina waa badatay baarlamaanka haddii aan ku jiro waxaa ku jiro odayaal lix tinjiryaala ku jiraan ma fahmi karaan dhalinyarta hamigoodii iyo maaragtay dhibka aya ma fahmi karaan waa gartay ayagana waxba ay ka baranayaan